بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaan ku dhex jirnay kitaabka aclaamu sanat almanshuura khaasatan waxaynu ku dhex jirnay aliimaanu bilqadar alrukn asaadis casharkan waa casharka boqol toddobaatan iyo lix waxaanu ku sharaxaynaa qeybtii labaad oo su-aasha boqol soddon iyo sagaal oo ahayd kam maraatibu liimaani bilqadar maraatibu alqadar waxaanu soo sharaxnay almartabatu aluulaa oo ahayd alcilmu cilmiga ilaahay inaad rumaysid iyo martabadii labaad oo ahayd alkitaaba in ilaahay wax walba qoray oo looxan maxfuudka lagu qoray inaad aamintida rumaysid waxaa inoo haray marka almartabatu athaalitha waalraabica marka almartabatu athaalitha waa aliimaanu bimashii'ati illaahi annaafida وقدرته الشاملة المشيئة inaad rumaysid ilaahay wixii uu doono inay ahaadaan macnaha mashii'ada ilaahay iyo iraadadiisa inaad rumaysid haddana aad rumaysid qudraddiisa allah wixii uu doonaba inuu awoodo inuu samayn karo oo wax walba waxa ay ku samaysmaan iraadada ilaahay iyo awooddiisa allah subxaana wa tacaala wixii uu doono awood buu u leeyahay oo intaas aayadoo qur-aan ah ayaa ilaahay ku caddeeyey mashiicada markuu ka hadlayay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waana inoo imaan doontaa su-aal gaar uu ka dhigi doonaa daliilulmashii'a qudraddana waxau allah kaga hadlay aayado badan wallaahu calaa kulli shayin qadiir marka sidaa daraaddeed waxaad rumaynaysaa markii allah subxaana wa tacaala uu marka hore wax walba cilmi u yeeshay haddana qoray ayuu haddana iraadadiisii iyo mashiicadiisii doonay inuu koomkan abuuro markaasuu abuuray waa martabadda afraad bay noqonaysaa markaa khalqigu marka sidaasay isugu xiran yihiin cilmuhu wa kitaabatuhu wa mashiicatuhu wa khalquhu waa tartiibkaasay leeyihiin sidaas uu shiikhu u kala hormariyey ayay u kala horeeyaan cilmigaa ugu horeeya kitaabadaa ku xigta mashiicadaa ku xigta kabacdina khalqigiibaa ku xiga oo ilaahay uu abuuraya markaa wix uu doono idan waa aliimaanu bimashii'ati illaahi annaafida ay hulaysa oo aan waxa weeye wax hor istaagaya jirin oo aan baaqanayn wa qudratii shaamila qudradiisa ashaamila waxa uu u leeyahay allaah wuxuu doonay oo ahaaday oo dhan awood buu ku sameeyey wixii aan ahaan oo allah subxaana wa tacaala uu doonina hadduu dooni lahaa awood buu u leeyahay uu ku sameeyo maa kaana wamaa lam yakun wax kasta allah waa awoodaa waxa uu yidhi marka shiikhu wahumaa ay almashii'a waalqudra mutalaasimataani way isku xiran yihiinoo min jihati dhinac waa isaga xiran yihiin oo waxa weeye waa min jihati maa kaana wamaa yakuun wixii ilaahay uu ahaysiiyey oo uu doonay inay ahaadaan oo markaas ahaaday waxaa labadaa waxaa ku kulantay mashiicadii iyo awooddii ilaahay wuu doonay awoodna wuu u leeyahay markaasay ahaadeen oo uu yidhi kun fayakuun markaasay ahaadeen marka waxaa halkaa ku jirta allah subxaana wa tacaala mashiicadiisii iyo awooddiisiiba inay ku qumeen waa wixii ahaaday waxa uu yidhi walaa mulaasamata kama dhexeeyo wax maaragtay iskuma xira oo xiriir kama dhexeeyo min jihati maa lam yakun wixii aan ahaanin wixii ilaahay uuna doonin oona adduunkanba in la keena ayna dhicin waxa weeye waxay u ahaan waayeen mashiicadii ilaahay baan ku dhicin laakiin ilaahay awood uma waayin waxa uu yidhi maa shaa allahu kaana wixii allah uu doono waa ahaanayaan wamaa lam yasha lam yakun wixii uuna dooninna ma ahaanayaan licadami mashii'atihi iyaah waayo ilaahay baan doonin laa licadami qudratihi ma aha inuu awoodi waayey oo hadduu allah doono koomkan sidaan u abuuray inuu koom kala abuuro oo ama ka duwan ama waxa weye nooc kala ah allah wuu awoodi karaa laakiin ilaahay sidaanuu doonay markaa dhinacaas way ku kala tegayaanoo wixii mashiicada ilaahay ku dhacdo baa qudradduna ku dhacaysaa wixii mashiicada ilaahay ayna ku dhicin dee awooddiina ku dhici mayso sababtu waxa weeye ilaahay maba dooninba waa waadix markaa marka maa shaa allahu kan wamaa lam yasha lam yakun adilo badan buuna u keeni doonaa oo hadda matalan tusaale allah subxaana wa tacaala khalqigan uu abuuray gaal iyo mu'min bay leeyihiin mu'minkan ilaahay baa doonay inuu hidaayo siiyo oo hidaayadii siiyey ilaahay baana abuuray muxuu kan gaalka ahi u hanuuni waayey ilaahay waa hanuunin karaa laakiin ilaahay ma doonin idan marka qudraddii ilaahay waa leeyahay inuu hanuuniyo laakiin ma doonin inuu hanuuniyo ujeedaa walow shaa walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida walow shaaa rabbuka waxa hadduu allah doono ummadoo dhan hal ummad oo islaam uu ka wada dhigi lahaa laakiin ma doonin walow shaa allahu lahada annaasa jamiican laakiin ma doonin marka way inoo imaan doontaa adilo badan walow shaa allahu maqtataluu ayaa inoo imaan idan adilo badan buu shiikhu keeni doonaa idan mashiicadii waxaa khulaasadeedu tahay waxa weeye darajadaas martabadaas almashii'a waa wixii ilaahay doono ayaa koomkan ahaanaya waxayna ku ahaanayaan ahaysiinta ilaahay uu ahaysiiyo awooddiisa ku ahaysiiyey ayay ku ahaanayaan ee wax uuna doonin koomkan ma imaanayaan taas ayaanu ka qaadanaynaa markaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waa waadix markaa adiladeedana waa inoo imaan doontaa insha allah tabaraka su-aal gaar ku dhigi doona amaa martabada almartabatu araabica waxa weeye waa khalquhu waa aliimaanu inaad rumaysid bianna allaha khaaliqu kulli shayin wax kasta oo koomkan saaran ilaah inuu abuuray wax kasta maa min daratin fi samaawaati walaa fi lardi wamaa baynahumaa ila huwa khaaliquha isaga ayaa abuuray dara waa waxa wax ugu yar koomkan wax kasta oo saaran alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waxa weeye marka alcaalam kulu maa siwa allah baa la yihahda idan koomkan waxa weeye waa khaaliq wa makhluuq marka waxa weye allah waa khaaliqu hada alkown koonkan oo dhan waxau ilaahay baa abuuray oo axaadiis buu inoo keeni doonaa adila inoo imaan doonta uu nebigu leeyahay waxa weeye allahu khaaliqu waxa weye allahu saanicu kuli shayin waxa weeye wa sancatahu waxa weeye allahu khalaqa kula saanicin wa sancatahu ilaahay baa abuuray kan wax samaynaya iyo waxa uu samaynayaba yaa ayaddii wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun kulli waa inoo imaanaysaa su-aal gaaru ka dhigayaa marka halkaas inuu qofku aamino allahu khaaliqu kuli shay waxaa soo gelaya maaragtay xarakaadkii sakanaadkii camalkeennii waxaan samaynayno afcaashii kulli baa soo gelaysa ilaahay baa abuuray ilaahay baana waxa weeye koomkan oo dhan waxa saaran abuuray cid kale oo wax abuurtay ma jiro laa khaaliqa siwaah walaa rabba siwaah rabbi kalena ma jiro isaga ayaa khaaliqa oo koomkan oo dhan sidaas u ugu talagalay amaa masalada ah oo waxa weeye maaragtay qadariyada iyo ku dhumeen oo ay yidhaahdeen acmaasha ay dadku samaynayaan waxa weeye afcaashooda ilaahay ma abuurin waa masala khatara waxaanan ku arki doonnaa adilada lagu radiyayo oo lagu waadixinayo insha allah tabaraka wa tacaala khulaasatu lqowl marka su-aasha boqol soddon iyo sagaal waxa weeye wuxuu shiikhu inoogu sheegay maraatibu lqadar waana arbac maraatib afar arrimood afar derajo waay wuu inoo caddeeyey waa alcilmu waa cilmu llahi alazaliy waa cilmiga ilaahay waalkitaaba waa qoritaanka looxulmaxfuudka ilaahay wax walba ku qoray iyo wixii kaloo soo hoosgelaya waa arki doonnaa iyo almashii'a wixii ilaahay uu doonay iyo oo markaa uu ahaysiiyey iyo alkhalqu oo uu ahaysiiye markaa abuuray haddaba qofka waxa weeye sidaa u aamina maraatibtaas qadarkii si fiican ayuu u fahmayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala mid walbana deliil gaara u keeni doonaa aliimaanu bilcilmi waxa weye deliil buu keenayaa cilmiga kitaabada mashiicada khalqiga kulli adilu u keenayaa min alkitaabi waassunna waynu arki doonnaa insha allah tabaaraka wa tacaala walxamdu lilah rabbi alcaalamiin